أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لو أن هل كسمان جوجنا قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعشر كأفرات هي سورة الأنعام وحنا كبلا بدونا إن شاء الله تعالى آيات ما أنت ما أركيسا كنتم إيه سيديد آيات كرواسو أخرنا عرفنا مرنينا aayadda maanta ma arkaysa konton iyo toddoba qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow innii anigu calaa bayinatin xujo cad baan kaga suganahay min rabbi oo xagga rabbigay ka ahaat wa kadabtum bihi waadna beeniseen adinku waa diideen xaqi maa cindii aniga agtayda ma ahaanin maa tastacjiluuna bihi cadaabka aad degdegsanayseen ma hayo gacan allow ku jiraa taas aniga muhimadeedu waa tabliiq waaye xaq cadna waa ku suganahay marka adinka idinta alla haddaad rumaynaysan iyo haddii kale ilaah idin xisaabinayo in ilxukmi aymalxukmu xukumka oo qadaha iyo qadarka uma sugnaani iyo kan sharcigaaba ilaa lilaahi alla maahan yaqusu lxaqa ilaahay xaqowna ka sheekeeya waana xukmiya sida qiraada kale ay leedahay yaqdi lxaqa xaqow xukmiya wa huwa alla allana khayrulfaasiliina dadka xaqa iyo mubdiliinta ishaaya kan kala bixiyo qofka xaqa watana xaqiisa ku abaalmariyo iyo jizihiisa wanaagsan qofka baadilkiina baadilkiisa ku abaalmariyo iyo cadaabkiisa ee haddaba marka gaaladu dacwadii markii loo soo bandhigo cadaabkii dejisanayeen soo maahan qul waxaad tidhaahdaa low anna cindii haddou ahaan lahaa maa tastacjiluuna bihi waxa aada degsanaysaan oo cadaabkaa laqudiya al amru arrintu wayba dhammaan lahayd beynii wa beynakum dhexdeenna oo cadaabkaaba inku soo dejin lahaaba ilaa caadi waxaa qofku qofka beeniyo oo hagago murmo inuu runta ay tuseen wallah laakiin aniga arrinta maanta ma arkaysa tayda ma ahanoo ilaaha haysta ilaahayna ma iloobayo qofka daalimka aho wallaahu alle aclamu kii og bidaalimiina dadka daalimiinta oo gar daran oo xaqdiidka ilaahay isaga oo kana jizinayo waa marka nabiga calayhi salatu salaam muhimmadiisa waa risaalo iyo inuu gaarsiiyo laba shay midna korkiisa ma ahan cadaab inuu keenana isaga shaqadiisa ma ahan dadkan inuu jaaseeyana shaqadiisa ma ahan waa inuu isagu xaqa u gaarsiiyo amaa inuu cadaab u keeno iyo jasaha iyo xugumkaas oo dhan ilaah baa iskale marka halkaa waxaa leey nabiga waxaa tirahdaa haddii anigu arrinta aan cadaab gacanta ku hele ood hodansanoo tidhahdaan ilaahu noo noo keen cadaabka fartaanba idinka saari laakiin ilaah baa taa iskale laakiin waxaa jira xadiid kale oo nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintii daa'if oo u tegay oo ninkii ibni cabdiyaali la dhihi jiray iyo ibni cabdikilaal la dhihi jiray iyo walaalkiis oo u tegay reer daa'if oo dacwada u bandhigay ee intay ku jeesjeeseen ay ilmihii iyo sufahadii ay ku dalbadeen ee dhiiggii ka baxay nabiga caleyhi salaatu wasalaam gomadiisa ou tegay ayuu isagoo mahmuumow nabigu iska dhaqaaqa qarnu thacaali meesle qarnu manaasila loo yaqaano ee haddana sayl in loo yaqaanan u malaynaa oo meesha miiqaadka ahlu najdi ah markuu marayo ayaa nabiga calayhi salatu salaam wuxuu yihi fa rafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday fa idaa ana bisaxaabatin qad dallalatnii daruur baaba ihoosisaba fa nadartu waan fiiray fa idaa fiiha jibriilu ayaaba ahaaday fanaadaanii waa ii dhaqay faqaala wuxuu dhahay in allaha qad samica wuu maqlay qowla qowmika laka qoomkaagi reer daif waxay kugu yihaahdeen awlna reer makaa soo eriyo dhib u geystay wamaa radduu calayki waxay kugu jawaabeen jawaabtoodii foosha xumeed waqad bacatha ilayka malakaljibaal ayuu soo bixiyay lita'murahu inaad fartid bimaa shi'ta fiihim waxaad ka rabtid saarabtu u halaago fanaadaanii malakuljibaali malagii buuraha loo xir saaraa ii dhawaaqay wasallama calay wow isalaam huma qaala waxau dha yaa muxamed in allaha qad samica qowla qowmika laka hadalkay kugu yidhaahdeen waa maqlay waqad bacahanii rabbuka ilayka waa adigoo iikaa soo dure iikaa soo diray lita'muranii biamrika inaad waxaa rabtid ii fartid famaa shi'ta waxaad rabtid ma garat oo qoladan waxaad ka rabtid in shi'ta haddaad doontid adbaqtu calayhim alakhshabayn labada jabal oo abuqubays iyo jabalka kasoo horjeeda intaan isu keeno iyaga dhanba labada jabal lagu daari lahaabay halkaas maaragtay ku dhiman lahaayeen nabigu halaag ma dhihino wuxuu dhahay faqaala rasuulu llahi sala allau aleyh wasalam bal arjuu waxaan rajaynayaa an yukhrij allahu ilaaha inuu soo bixiyo min aslaabihim duudkooda man yacbud allaha ilaahay qof caabudo laa yushriku bihi shayin aan u sharig yeelin iyo aayadan soo loo jamacsiinaya waxaa leeyahay xadiidka kuma jirto ayagoo cadaab noo keen inay yiraahdeen ee malagga ilaahay isagaa usoo diro oo yiri ma cadaabaa maswaamayo nabigaa la dooransiiyey nabigu markaa wuxuu doortay in loo kaadiyo oo laga yaabo inay tartiib tarriib u rumeeyaanoo dad diinta faafiya ay kasoo dhex baxaan markaasuu ilaahay ra-uufun raxiim uu ku magacaabayo sidii bay noqoto dad badanoo hada diinta rumeeyay ayaa kasoo baxay oo maqaawiirta ugu weynaad qaar kamid oo abu sufyaana markaasi dhibayay ayaaba markaa soo islaamayba kabacdi aakhiritaanka inkastoo qaarna abujahal iyo rag lamidana ay kufrigooda ay ku dhinteen marka jawaabtu waxaa weeye xadiidkaas iyagu ma ay dalbana nabigaa la dooransiiyey dhinaca naxariistoona qaatay aayadduna waxaay low ou nabiga ay ka dalbi lahaayeen dhehen cadaab nookeen ee marka cadaabkana gacantiisa uu ku jiro oy taxaddi ay sameeyaan dushow ka saari lahaa macnaha saas oo kale waa qul waxaad tidhahdaa low anna cindii agtayda haddou ahaan lahaa maa tastacjiluuna bihi cadaabka aada hodansanaysaan oo degdegsanaysaan haddaa ni gacanta ku hayn lahaa laqudiya alamru bihi tastacjiluuna bihi cadaabkaad degsanaysaan ay bihi bilcadaabi laqudiya al amru arrintu waa la dhamaan waa la dhammayn lahaa beyni wa beynakum dhexdiina cadaabkanba idinku soo dayn lahaa waa haddaba aniga arrinta ma hayo cadaab aniga gacanta kuma haye ilaaha haaye cadaabko daalimiintana waa ogyaho wallaahu ilaahay aclamu kii ogaa bidaalimiina daalimiinta marka inuu daalimiintou ogyahay waxaa ku tusinaya koonkan oo dhan waxa ka jira oo qeybaadkaa ogyahay waraaqdii meel ku dhacda iyo geedkii engega iyo caleentii engega ayuu la socdahay fa kayfa xayawaanaadka ula socon waayey fa kayfa mukalafiinta acmaashooda ula socon waayey ilaa allihii geed caleenu kasoo dhacday ka warqaba ma qof camalkiisoo mukallafa ee wax walbou sameeyo mas-uulka ah oo imaa in lagu ciqaabo ama in lagu hawaabiyo ah mau ilaahay ka warqabi waaye taasaa macnaha meesha ku jirta wa cindahu alle agtiisay ahaatay mafaatixul geybi qeybka furayaalkiisa qeybka furayaalkiisa iyo waxyaalihiisa muhimaadkaa agtiisay ahaatay laa yaclamuhaa mana oga ilaa huwa asaga maahan qeybka furayaalkiisana waxaa lagu sheegay aayaddii maanta ma arkaysaa ugu dambeysay suuratu maanta luqmaan in allaha cindahu cilmu saacati wayanzulu lgeyta wayaclamu maa fi larxaam wamaa tadri nafsu maadaa taksibu gadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut waa qeybka macnaha waxyaalaha muhimaadkiisa waayo oo waa kii yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari oo wariyey qaala xada bukhaari xadaana cabdulcaziiz ibn cabdillaah xadaana ibraahim ibnu sacad can ibni shihaab waa zuhriye can saal bni cabdillaah bni cumar waaye can abihi cabdillaah bni cumar ana rasuul lah sal alay slm qaala wuxuu dhahay mafaatiixu lgaybi khamsuun waayo laa yaclamuhuna ila allahu allah maana cid kale ma oga midda ugu horeysa waa maxay ina allaha cindahu cilmu saaca saacadda goortay dhacaysa ilaaha og wayunzilu lgayta roobka isagaa soo dejiye goortau soo degay iyagaa og wayaclamu maa fi larxaami rixmka waxaa ku sugana isagaa yaqaano wuxuu mustaqbalkiisa ku dambaynayo iyo wuxuu yahay iyo camalkii shaqiyo ow saciid ma ahan yaclamu maa fi raxma gabar iyo wiil keliya inay tahay gabar iyo wiilna iyagu ma kala ogaa karaan ilmuhu markay koraan oo dakar iyo unfa ay u kala baxaan maahane maraaxisha kale ma ogaa kada waxay ku ogaadaana waa qalabkan wey qalabkan wuxuu la badiya qof iyadoo caloosha inta laga jeexay banaanka ilmihii lasoo dhigay lamid tahay midda kale ogaashada gabar iyo wiil kale maahan qofkaan ma noolaa doonaa cumrigiisu ma shaqi ma saciida maxuu kasban doonaa martabadow diin iyo adduunye maxuu ka gaari doonaa goormau dhiman doonaa maxay ka ogyihin waxaas oo kale qaara waxay la soo badan wiil iyo gabar inuu yahay waa la ogaa karaa horta goormaa la ogaa karaa waa markii ilaahay subxaana watacaala oo wiil iyo gabar mid ka dhigo waa walidaalika bisha shanaad iyo meelahaas leeyihin kaale maarata waxaa laydin saarayaa bahalkii iskaana laydin saaraya iskaanku muxuu la mid yahay dee waa aalad jirka ka dhex dusayso soo sawiraysa marka waa qof ay caloosha intaa la kala jeexay ilmihii banaankii loo soo bixiyay midda kale waxaa qeyb ka qarsoon dakar iyo lab keliya ma ah qofkaan muxuu ku dambay doona ma dhicisou noqon doona ma dhamays goormau dhiman doona noloshiisu maxay noqon doonta intuu cumrigiisu noqon doona ma ahlu naara ma ahluljanna muxuu cuni doonaa risqigiisa wadiifadiisa kulli yoom muxuu samayn doonaa ayaga maxay ka ogyihiin waxba kama oga marka waxyaalaha oo macno lahayn iday diinta ilaah ay ku caaraan dadku markaasa qof hadda aan diintii fahamsana lagu harabsan arwaa run waayo waxaa la sheeg waxba wallahi qeyb ka ogyihiin wili gabaray kala ogyihiin kule marka waa dad yani cilmigii meel soka ka gaaray nacam waa midaas waay in allah cindahu cilmu saacati yaclamu maa fi larxaami wamaa tadri nafsu maadaa tagsibu qadan berri waxay kasbi doonta ma og maxaad ka og tahay shaqo rootinaba aada aadi laakiin maalinba shaqadu xataa waa kala duwanta midda kale hurdada caawd berri ma ka soo kacee ma gaare ma jirane ma noolaane ma arrin kadiisaa ku imaan doonta maxaa ka og tahay ilaaha yaqaan yaclamu maa tadri nafsun wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu qadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut qofna meeshuu ku dhimanayo ma oga qof walbaa isqaas xageed ku dhimana ma garan sida ninka shaacirka oo yiri laabudda min talafin muqiimin fantadir ardi qowmika an yukra lmaljiico yiri horta talaf muqiim waa kugu imaanaya ma gurigaagiyaa ku dhaamanay mas adigoo qaxuntiyo diyaas maraa dhimanay allahu aclam keeyaa dhimana wax og midna ma jira allahu aclam nacam haye wamaatayratmut in allaha caliimun khabir iyo wixii kaloo qeyb aho aayaadana laku sheegay ma garata wayaclamu wuxuu og yahay laa yaclamuhaa ma oga wa cindahu mafaatixu lgeybi laa yaclamuhaa ilaa huwa asaga maana cid kale ma oga wayaclamu wuxuu ogyahay maa fi lbari dhulka waxaa ku sugan iyo walbaxri badda oo waxa kaluun iyo mala oo markii hadda meelahan xayawaanaadka badda kuwan soo sawirayo meelo gabalgabalaha kasoo qaadayo aada yaabaysad xayawaanaadkaas iyo anwaacdooda iyo waxa ay kaleyihiin iyo khasaa-isooda aada yaabaysid wamaa tasqudu ma tasqudu ma dhacdo min waraqatin caleen geedka ma dhacdo ilaa yaclamha wa ogyahay bal ilaahay caleen geed kasoo dhacday og meeqa caleena adduunka ku taala aduu ma tiri karta mise annaga maxaase maslaxaa noogu jira tiritaankeena yacni qur-aanku inuu xaq yahay weligaa qof bila aadan hoo sheeganayoo ku faanay maarag caleen kastoo geedka kasoo dhacdaan oga waa rabbi unbaa sheeganaya rabbi isagaa og subxaana wa tacaala wa ilaa qofku ma abuurin mana oga ilaahay markii abuura oo caleen walbao geed ku taa la abuuray goortay kasoo dhacaysana wuu ogyahay subxaana wa tacaala taa waxyaalaha ku tusinaya qur-aankan bini aadam inuu soo dhano sababtoo qaab bini aadam iyo kartiisba u hadli maayo ma gartay wax bini aadam ka soortay iyo waxa bini aadam uu sheegan karaba waxaan waaba ka weynhi walaa xabatin xabadna ma o ma jirto oo fii dulumaatil ardi dhulka mugdigiisa ku jirto xabad masega ah xabad qara waxyaalaha xubuubtaah oo bax nooc walba ha ahaadee meel kastoo ay tahay qaaraadka meel walba ay ka baxay badaha kuwa ka bax oo dhulka mugdigaas ku jirto walaa radbin iyo wax qoyan iyo walaa yaabisin wax angegan intaasoo dhan ilaahay wuu ogyaho ilaa haddii ay jiraanna fii kitaabin mubiini kitaab cadiga ku sugan yihiin ilaahayna waa ogyaho cilmigiisana waa muxiid kitaabna waa ku qorantaha xaasho walba kitaabay ku taalla maxaa loogu qoraya waxaa loogu qorayaa awalan ilaahay waxaa isku darsaday waxaas inuuna ogaa karo inuuna qori karo iyo khalqigiisa iyo malaa'igtiisa inuu ku imtixaano ay waxaas kitaabadooda iyo qalimka iyo looxa lagu imtixaano iyo dadka cajaa'ibta inay arkaan ma garata qaala wax kasta marka fircoon weydi muuse wuxuu yihi qaala qaala famaa baalu qurun ula dadkii hore iyo wixii hore ka waran qaala cilmuha cinda rabbi ayay ahaatay fii kitaabin ay ku qorantahay laa yadilu rabbi walaa yas ilaahayna ma dhuminayo kama dhuminayo mana halmaamayo waana kitaabna ugu qoran tahay waana ogey waxaa qof bini aadamna maa sheeganay taa waxay kutusinaysaa qur-aankan allah subxaana wa tacaala oo makhluuqa aan la mid ahayn ka xoog badan ka awood badan ayaa soo dejiya sababta waxaa bini aadan iyo makhluuq maba sheegtaba kartiis haddoo hadda sheegtana faan uma aha inuu beenaalo been hawaasiana waa la ogi marka ilaahay waxaa cilmigaa sheeganaya ayaa qur-aankaa soo dejiyay subxaana wa tacaala saa darteed la mid ma ahan sababtoo qof walba kalaamkiisu wuxuu la qiimali intuu cilmi ou leeyahy sabab qur-aanka kalaamkiisa muxuu uga duma dee ilaahay wax kastaba ka cilmi badnaa soo dejiy subxaana wa tacala wax kastaba ka awood badna wax kastaba ka naxariis badan wax kastaba ka xog ogaalsanaa soo dejiy saba hadalla kale qof walba garaadkiisao hadla soo maaha bini aadam garaadkiisau hadli karaa laakiin waxyigu waa alle cilmigiis subxaana wa tacaala iyo aqoontiis iyo awoodiisa iyo raxmadiisa waa subxaana wa tacaala wa cindahu agtiisau ahaaday culimmada waxay dhihi jireen macnaa markay ka sheekaynayaan maa fi l ardi min shajaratin kuma sugna walaa maqrazi ibra meel cirbad xataa lagu tallaalo ilaa wa calayha malakun muwakal malagaa ag taagan ya-ti llaahu bicilmihaa ilaahu u keenayaa cilmigeeda ma garatay ruduubataha idaa radibat markuu qoydo wa yubuusataha idaa yabisad ilaahina wou ka warqaba riboodu kasoo bixino yaa sheega kara cilmigaas yaa jundigaas oo saas wax usoo qoray riboortariska yaa sheega kara ma garatay markay dee ilaahay usoo ribood garaynayaan allama mooga subxaana wa tacaala marka qofkii isdhahayo uu shaki ku jiro ama qur-aanka cajaa'ibtiisa ay ka dahsoon tahay waxaan wax bini aadan ama makhluuqa oo sheego kara lama arko ilaah cilmi dhameeyey oo qeyb iyo maanta xaadir iyo wax soo socda iyo wixii hore iyo waxa koonka jira cirkiiyo dhulka wax walba og aa soo dejiyay marka subxaana wa tacaala walaa rad walaa ilaa fi kitaabin mubiin allahaas marka subxaanahu wa tacaala waxaa marka taasna maxaa meelo kugu sheegaya ilaahay haddii waxaas uu og yahay iyo xayawaanaadkaas see dad mukalafiina camalkooda uusan uga uusan uga amaalmarinoo weliba mukalafiin xabad qalasho iyo xabad ingeg hadduu og yahay famaa baalu cilmihi bilxayawaanaat suu og yahay wamaa baalu axwaali mukalafiin ee camalkooda oo dhanba lasoo maanta ma arkaysa riboor garaynaayo laga qoraayo waaba kanba wa huwa allaha xaqa oo cibaadada astaahilowo alladii allihii waa yatawafaakum idin oofsanaya oo nafta oo naftiina maaragtay oofsanaya oo kor yeelaya bileyli hamiinkii arwaaxdiina u qaadaya markaad jiiftaan wayaclamu wuuna ogyahay maa jaraxtum waxaad kasbateen binnahaari maalintii uma yabcadukum wuu idinsoo toosinayaa waa idinsoo bixinaya oo hurdood idinka soo soconaya fiihi maanta ma arkaysaa maalintii markuu waagi idiin beriyo ayaa danaha loosoo kalacaya dadka hadda barqalibaaxeedka bartayoo hadee cuntada inta ka dherdhergay oo meelaha un loo shaqeeya maahana dadka hadda waagi hore waxaa la ahaan jiray nin maanta ma arkayso xoolo ilaashada ee aroortii xoolihiisa u kalaha ooda ka qaadoo baadidiisa doonta ku beerta aroortii sagaal saac ku kalaha ee fashaa camalka gelinka horaa la dhamaystaa ku tijaaradiisa aroori hore sidaan arki jirnay odayaalka yaman tahayo bakhaayadaha intay furaan maaragtay salaad subax ka hor qur-aan ka daari jire yaa rasaaq yaa fataax dhihi jire lama aqoono barqa iyo saddex sac makhaayado la furo soo maa dadku waa la xirfoon jiray xirfadooda loo ordi jira soo maa marka barqalibaaxleyn waa shuqul dad dhergey wa ma jirto ilaahayna markau ka hadlayo fidrada saliimka ah u ka hadlaya marka maalintu hadday dhacdo shimbiruha shuqshuqshuuq hadday yidhaahdaanba dadku waa soo kacyan sababtoo subaxdii haddaan xoolaha ooda laga qaadin oon la daajin subaxda hore oon baadidooda la doonin beerta haddaan loo kalihin dukaanka haddaan loo kalihin ninka maanta ma arkaysa gaarigiisa ku shaqaysta uusan aroortii u kalihin dadku markay howlaha u jarmaadayaan aroortiyaa la kala faa-idaysta soo maa marka maalintii waa yoob waa bacthi waa dadki waa lasoo toosinaya macaashkooda subax kasta marka waa la toosinayaa marka liyuqdaa si maanta ma arkaysaa loo gaaro oo oo u qaato ma garatay ajalun ajal oo musama la magacaabay qof walbaa ilaa ajalsiisa uu ka dhammaysto ilaa huma haddana adduunyada cumrigood uu ka dhammaado saasaa hamiinkiina sida qaalibkaa loo seexana maalintiisana loo toosoonay taasuna ilaahay wuxuu nagu tusinaya ay xujo ku tahay kuwa bacfiga inkiray ilaa maalin walba hamiin walbaa la dhimanayaa oo naftii qofka ay ka tegaysaa haddana naftiyaa lagu soo celinaya subaxdii wuu soo kacayaa fiidkii naftaa haddana laga qaadaya marku seexdo waa wafaad waa ila qofka waxba ma oga haddii la dilaayo haddii la mirayo waxba ma oga hadduusa wafaadkaas ku dhicina oon hurdina haddee isagana waa waalanayaa marka maslaxana waa u tahay dacfina maanta ma arkaysa waa u tahay soo maha allahu yatawafak allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waa wafaad wey nafta markay maaragtay dhimanayso ilaahay isagaa oofsada walatii lam tamut midda aan dhimana fii manaamiha ayuu ku oofsanaya fa yumsiku alatii qadaa calayha almowt tii markaa geerida iyadoo hurda ay kusoo aaday wou haysanaya ma garta wayusri lukhraa tan kale waa lasoo diraya ilaa ajali musama hamidu inta mabaasijogna waxaa dhacday nin baa ceshihii markuu tukaday oo sidaa gogashiisa u seexay ma garata isagoon xataa iridii aan xiray saadi u jiiftay dhinac isagoon uga rogin wax telefoon ha la soo waca la soo waca nag ma garata marka mid baa mid walaalkiisa la socday markaas soo wacwacaayay markaas wuxuu yihi walahi ninkii maanta waxaan u malaynaa inuu tawafo maanta dhexalkiisa aada leedahay ilaa waaba run waxuu ka hadlaya isaguna taqdiira waaba runba waxuu ka hadlaya barqadii jumcay ahayd intaan la gaarinba ninkii waaba meyd xag kale duu bacda jumca duurkeena loo yeera wax ka duugna markaas marka waa sidaas oo kale qofkii xaaladii ajashi ay ku timaado isagoo hurdaa laga qaaday qof walba ajasi waa u imaanaysa taasina waxay ku tusinaysaa qudratullahi cala albacd markii hadde qof walba ou ajashiisa ou dhammaysto ou dhinto ee adduunyadii cumrigeedii ou dhammaado huma ilayhi markaas ayuu marjicu ilayhi ila allah ilaahay xaggiisa o marjicukum noqodkiina ahaad ilaah la idin celiya idin soo bixinay haddee markii la soo bixiyo ma la isaga tegayaa sidaas mayo huma yunubi-ukum wuxuu idiin waramayaa bimaa kuntum waxaad idin tacmaluuna kuwii camal faloo markaasna waa la iska jaazeynayaa marka ninkii bacthi inkirayo xaqaa-iqdaas ma inkiri kartaa qudrada alle ma inkiri kartaa ilaa wafaad iyo wafaad waxba isma dhaamaan wafaad iyo wafaad waxba isma dhaamaan ilaahay qofka hurdisiiyey haddana naftiisa kusoo celiyo oo dad badana aan arkayno say u seexdaanba naftii in laga qaaday ilaahay hadhuu dadka inuu soo baxtay waa awoodaa subxaana wa tacaala wahuwa alle aladii alihi waaye tawafaakum idin oofsanayo oo nafta idinka qabdoonaya bileyli hamiinka markaad seexanaysaan wayaclam woona ogyahay maa jaraxtum waxaad kasbanaysaan bilnahaari jarxigu waa wax la dhaawaco marka maadaama qofka bini aadamka gacmihiisa iyo lugihiisa iyo carabka waxaas uu ku shaqeeyo oo dhulkii uu ku qodaayo oo ku hadlayo ayaa xibnihiisa waxaa laga cabiray jawaarix jawaarixaa laga cabiray wixii wax dhaawacaya wax qabanaya kasabkii oo kasbanayana waxaa laga cabiray iyo shaqaysigii maaragtay inuu wax qof wax dhaawaco wax kasbaday oo inuu yahay marka ay jaraxdu ay maa kasbaa waxay xibnihiina aada ku qabateeno xumo iyo samaanbaba ilaahay waa ogyahay saasaa laga wadaa wayaclamu alla wuu ogyahay maa jaraxtum waxaad kasbateen binahaari maalintii ilaahay waa ogyahay uma yabcahukum fiihi maalinta wuu idin soo bixinayaa fiihi fi nahaar hamiinkiina naftaa laga qibdoonayaa maalintiina waa la soo celinayaa liyuqdaa si loo dhammaystiro ma garat oo qof walbaa u dhammaystirto ajalun musaman ajal la magacaabo oo qofka cumrigiisa ama adduunyada cumrigeeda ah markaas oo qofka cumrigiisa dhammaadana qof walbaa naftiisa waa la qibdoonaya adduunyada cumrigeeda haddii ay dhammaatana adduunka oo dhan baaba la qibdoonaya markaas bacdigiibaa ku xiga uma ma ilayhi ilaahay xaggiisaba marjicukum ahaaday oo waa laydin soo bixinaya xisaabtankii haddana ku xigo uma yunabi-ukum waxaa laidiin sheegaya bimaa kuntum tacmaluun waxaad sameynaysa oo meesha yacni naba waxaa weeye xisaabtii iyo miisaankii iyo saxiifadii maanta ma arkaysaa oo midigta laga qaadanayo dadka sucadada allaha naga dhige ee allaha noo koriya saxiifadii maanta ma arkaysaa bidixda laga qaadanayo shaqaawada jidkii siraadkii la maraayo kuwii mu'miniintahoo jannada gelaya allaha naga dhige kuwii jahanamo ku hoobanaya allaha naga koriya waxaasoo dhana meesha kusoo duuduuban oo ku qarsoon oo lagu soo duuduubay allah subxaana wa tacaala haddana awoodiisa balfiiri wa huwa isagu alqaahiru addoomaysa kii qaharow wuxuu rabou ka yeelaya midou caafinayaa mid waajirinaya qof diidi kara lamaado mid qaniyow ka dhigaa midna faqiir mid suldaanow ka dhigaa midna raciyo mid maanta shaqiyow ka dhigaa midna saciid sow maaha mid caruurow siinaya mid waa ku hoojinaya mid gabdho keliyahu siinaya mid wiilal keliyahu siinaya waxaasoo dhan ayuu alla subxaanahu watacaala oo addoommadiisa uu qahraa jiradiisa maanta ma arkaysa iskama celi kartid marka qof iska celi kara lama arko qof walba wixii ilaahay subxaana wa tacaala oo maanta ma arkaysa uu ku qasbo iskama celi karo fowqa cibaadihi xaal addoommadiisa uu ka sarreeyo ilaahay kor buu jiraa subxaana wa tacaala oo culuwiga alle waa shay mutafaqa oo malaaigta waxaa la yakhaafuuna rabbahum min fawqihim korkooda inay balaayo kusoo degtay alla ka cabsanaya ilaa ilaah kor naga jira aamintu man fi samaa an yasaabikum lard ma garta huwa alcaliyu alcadiim uma istawaa cala alcarsh carshigiisoo ka sara mara carshiguna waa makhluuqaadka waxa ugu sarreeya oo qubat lcaalam adduunyada dhanba ku wareegsa ilaaha ka sarreeya calaa carshigiisa nacam wahuwa alqaahiru ilaahay addoommadiisa kii qasbo waayo sow raba ka yahay fowqa cibaadihi xaal uu yahay addoommadiiskii ka sarreeya oo daatan ma garatay wa qahran dhinac walba uga sarreeya alla subxaana wa tacaala iyo maanta sifaba addoommadiisa waa ka sarreeya wa yursilu wuxuu soo diraya maahna adduunka in laydin iloobay maaha iyadoo ilaah idinka warqabo wa yursilu wuxuu soo diraya calaykum korkiina xafadatan malaa-ig idin ilaalisa xafadada labay u qeybsan tahay qaar waa kuwa camalka xifdiya waina calaykum alxaafidiina kiraaman kaatibiin oo camalka qofkay qorayaan waa kuwa isla carbiya casarkii iyo subaxdii isbedela yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyl malaaikatu binnahaar markaasaa la weydiinayaa ilaahay isago addoommadi maxaa kasoo tagteen kuwa fiicnaa waxaa laleeyahay oo salaad subax iyo casar kaba tukada weliba hadday jamaaco ka tukadaan ba kaba sii fiicane ataynaahum wahum yusalluuna wataraknaahum wahum yusalluun iyagoo tukanayaan u tagnay iyagoo tukanayaana kasoo kacnay taasbay maanta ma arkaysa odhanay kuwa kalena waa kuwa addoommada xifdiya oo dhibaatada maanta ma arkaysaa ka xifdiya ma garate oo waa suuradda maanta ma arkaysaa suurat racdi aayaadkii maanta ma arkaysaa ku jirtay waayo allahu mucaqibaatu leku isla cirbiya min beyni yadihi wa min khalfi yaxfaduunahu min amri illah amarka alle ka xifdinaya ilaa hadda qofka itiisa gasha waxaad arkaysaa qof intou baabuur gadoomay ee meel laga soo baxo waxarna ay kasoo bixi karin haddana nabad qabo waa maqlayseen sheekha sheekh bashiir baaldhoweed intay miino u dhigano baabuurkiis cirka isku sare asaga qofkiisa alla wax ma yeelin ma gara ilaahun baa badbaadiyey subxaana wa tacaala marka waxaad arkaysaa hal shil shil kaloo dhaco nin kale ay u dhigaan dadkaanu shayaadiinta laba nin ninna wax yaraa firir yaraa gaari ninna cadcadow u kala go-ay kii ajashiisa midna waa kaas kii kale marka ninkii ajashiisa gelin waa la xafidaya kii kalena waxaa weeye wax yaroo maanta ma arkaysa jug yar haa laga yaaba naftu inay uga dhacay ninna qarax intaasa laga yaabaa ilaahay hadduu sitiisa uusa gelin inuu maanta ma arka iska wada kulli waa qudrat ullah subxaana wa tacaala wa huwa alqaahiru alla waa kuwa maanta kan qasbo fowqa addoommadiisa fowqa cibaadihi xaal u ahaad addoommadiisa oo ka sarreeya haddana wou qasbaya tiisaa soconaya intaada ma soconayso adi wax walbaba yeel cirka u boodbood wixii ilaahay kuu qadaray ma dhaafi karti subxaana wa tacaala wayursil wouna soo diraya caleyhi korkiina xafadatan malan idin ilaalisa oo dhibaatooyinka idinka ilaalisa wixii la idin qadara maa ama camalkiina xafida saasaa la idin ilaalinaya oo camalkiinana loo xafidaya xataa idaa jaa axadakum markuu u yimaado almowtu moodka u yimaado markaas waxaway xifdintii waa dhammaani mowdki lagaa celi mayo tawafat waxaa oofsanaysa rusulnaa rususheena waa malakulmowd iyo acwaantiisa malakulmowd qul yatawafaakum malakulmowt aladi ma garat ukila bikum laakiin acwaanow leeyahy acwaanow leeyaho markaasaa rusul waa ilaa ilaah baa soo diray subxaana wa tacaala rasul waxay qofkii hawl loo diro ma garat marka hawshaasa iyaga loo diray hawshoos wey nacam xataa idaa jaa-akum markay u timaado almowtu mowtku markuu qofka u yimaado xataa idaa jaa axadakum qofkii markuu u yimaado almowtu mowtka markaa lama celinayo lama ilaalinayo tawafatu waxaa oofsanaya oo nafta ka qaadaya rusulunaa rususheenna oo malakmood iyo acwaantiisa walxaal hum ayaguna laa yufariduuna qofka aysan ku xadgudbeyn oo waa maxay haddii la yidhi saraa sakaraadka ha lagu jiljilo ou gaal yahay ama faasiq yahay ee nafta ha lagu dhibo waa ku dhibaya sida ilaahay ugu talaga hadday nafta ka bixiyaanna meesha ilaahay dhigay dhigaya hadduu gaal iyo mujrim ou yahay ee waxaa weeye kafan iyo iyo maaragtay laami karfan laamana iyo balaayo ayaa u taala hadduu mu'min yahana kafan jannada laga keena ayay arwaaxdiisa u taalo ilaa samada laga geeyo lasoo ammaano saaxiibkiisa qabrigaa loo soo celiyo ee camalkiisii qof fiican loo suuriyo ee qabrigii loo ballaariyo jannada irid looga fulo ee halkaas lagu barwaaqeeyo sida axaadiid ay sheegayso xadiidkii baraa ibn alcaazib iyo aahaar kaloo had ibnu kathiir oo meeshan oo ku keen macnahoodu saas hadduu shaqi ou yahana waxaa weeye si xunaa nafta looga qaaday bal cadaabkaa loogu bishaaraynayaaho waxaa laleeyahay usoo bax cadaabka usoo baxaa laleeyahay qofkuu qof xun uu yahay ukhrujii ayatuha nafsu alkhabiida kaanat fi ljasadi alkhabiid nafyay foosha xuno jirka xun ku jirtay ukhrujii damiimatan adoo ceebaysan usoo bax wa abshiri ku bishaaraysa bixamin biyokl iyo wasaaqin carq wa ukhar min shakli aswaaj iyo wax kale oo wasaqoo balaayo ah oo asnaaf oo cadaab ah markaasaa saasaa loo caynaya ilaa cirka markii la aadmaabtaa la soo celinaya laa tufataxu abwaab asamaa noqaa la leeyahay qabrigiyaa lagu soo celinaya markaasaa nin xuna foolxumo badana loo keenaya oo camalkiisii uhu gubaya isagaba ka shaqaynaya qabrigana waa lagu cariirinaya heerkaasoo ku dambeynaya ilaa khaatama fiican xataa idaa jaa axadakum markay u yimaado qofkiina almowta ayaa faacilkii axadakum waa mafcuulkii la hormariyee tawafatu waxaa oofsanaysa rusulunaa rusushan wahum laa yufariduun iyaguna xadgudbeen qofkii sidii nafta looga qaada uga qaadaya meeshii gee la yidhaahdo ama janno ama naar ayay geynaya qaabkii ilaahay uula dhaqan uu yidhahdo ula dhaqmaaya huma rudduu waa la celiyey ila allahi ilaaha loo celiyey mowlaahum allihii mowlahooda ahaa alxaqi ee isagu jiray waana allihii shalay ay diidi jireen gaalada marka qofkii mu'minkaa haddii allihiisa uu rumaysnaa oo loo celiyo oo naxariis u hayo gaalkiina allihii xaqa oo inkiri jiray isagoon waxba wadanoo ceeb iyo faalxumo wad oo ilaahay hortogaya alaa lahu lxukmu ilaahay xukunka isagaa iskale isagaa kala fasilnay dadka qofkii wanaagsanaa khayr iyo iimaan kusoo noolaa isagaa xugun wanaagsan u xukumayo qofkii kalena isagaa xugun ciqaaba u xukumayo wa huwa allahu allana asracu lxaasibiina kuwa xisaabta kan ugu deg deg badan waayo khalaa'iqdaa intaa milyan ee waqtigii aadam la abuuray insi iyo jinna mid walba aabahood la abuuray ilaa qiyaami saaca wixii abuurmayo wax yaru ilaah ku kala xisaabinayo qof qof hal maru gebigood xisaabay qof qof uga khaldan maayo ma laha maaha sida dadkan bini aadamkaaho hal meel inuu u jeesto maahana aan meelka ujeesan karin ilaahay khalqiga dhan ba hal mar kala xisaabina ilaa hal maroo wada abuuraya intaas hal maroo wada dilaya hal mar ma allah xisaabi waayo subxaana qof qof ka mashquulaan lama arko ilaahay makhluuqa loogama qiyaasi karo marka si degdegow ilaahay subxaana wa tacaala ku kala bixinayo uma rudduu ila llahi baa loo celiyay mowlaahum alxaq ahaa wadalla canhum ha wahuwa alaa lahu lxukmu ilaahay xukumka isagaa iska leh wahuwa asracu lxaasibiina kuwa wax xisaab kuwa degdeg badan waayo qul man yunajiikum min dulumaati lbaxr war heedhaha leey gaalahi waa idinka iska soo taagan oo ilaahay keyrkiis cibaadada u ogol waxaas aada caabudaysaanaba cinda shadaa'id iyo cinda rakhaa waxba idinma tarayaan waa ogtiin markaad dhibaataan ilaahaad u noqotaane maad edab yeelataan oo dhibka hadda adduunyada mararka aada badda fuushaan ama dhibaato idin qabat hadhow dhibka ood alla ugu qaylinaysaan dhibka badan baa aakhara idin qabsan doona dhibkaasna haddaad hadda shirka loo hortagtaan kaa dambe layimi kama faydi doono maad joogtaan waa ogtiin ilaahay subxaana wa tacaala inuu isaga wax idinka tari karo waxna idin dhibi kara aalihadan ays waxba idinka dafci kara waa ogtihiine maad joogtaan daliilna waa kana qul waxaa la yidhi man yunajiiku yaa idin korinaya idin badbaadinayo fii dulumaatilbari dhulka mugdigiisa oo jinniga iyo waxyaalahan maanta ma arkaysaa halaqiyada iyo dugaaga iyo balaayada ku qarsoon yaa idinka badbaadinay iyo walbaxri dulumaat albaxri markay doontu idinla qarqoonto yaa idinka badbaadinay markaad dhib dareentaan tadcuunahu xaal aada baryaysaana tadarucan idinkoo calacalay oo qaylaya allow allow alle tadaruc waxaa wey waa tadallulka iyo isbihinbihinta qofku markaas ou la jahrayo kor ugu qaylinayo sida ilmahaba waalidkood markay wax ka rabaan ama dhibaato gaarto oo hoostiis ku galgasho aabo hooyo leey ama qofku qof ou isu miskiinayo waxoogaa naxariis ka raba uu horgalgasho saasoo kale wey marka waa midka lala qaylayo wa khufyatan si qarsoodiyo qalbiga aada ka baryaysaan waxaa u qadaran qaa'iliina adinkoo dhahay lain anjaana qiraacaka lain anjaytana ay leehay lain anjaana ilaahay hadduu naga koriyo ama lain anjaytanaa khitaab ka dhigo ilaahu haddii aad naga kori sida qiraaco kale ku sugan lain anjaana ilaahi hadduu noo koriyo min haadihi dhibkan haddi aan ku jirnaa lanakuunana walle waan ahaanayna oo ahaanayna min ashaakirna kuwa ilaahay ku shukriyo oo hadduu cibaada u khaliso mar dambe ida daran nala ku arki maayo u noqon mayno saasadleedi bal cidda idin korinaysaa waa qul waxaa tidhahda allahu allaa yunjiiku minhaa dhibkaa idinka bixiyo iyo min kulli karbin dhib kastoo idinsoo qaabila ilaahaad uga coortaan laakiin ceebtiinu maxaa weeye markuu arrintaas ilaahay uu idiin sameeyey huma antum adinku tushrikuuna ilaahay cibaadadiisaan wax ka siinaysaan cidkood la wadaajinaysaano wax aan waxba aan adiiqa waxba aan ku toornayn aada ilaahay miiska lasoo dhigaysaana waxaad leedihiin cibaadey astaahila soo doqonimo maaha soo caqli xumo maaha soo kufri maaha hadda adduunkaananba ilaahay ka maarmi karin berri qiyaama si aad uga maarmaysan waxaanad ogaataan haddaa saa ku dhibataan shirkigan adduunyada waa laga yaaba in xoogaa qofka la badbaadiyo oo hadduu xataa iska tadaruco ama ajiibalmudara idaa dacaa qofka dhibaataysan yaa ajiiba idaa dacaa gaal iyo muslima qofka mudarka haddouba gacanta usoo horto adduunyada in laga ajiibaa dhacka laakiin aakhira hadduu shirki la tago oona tawxiid iyo iimaan la tegin dunuubta ilaahay waa dhaafi karaa wau dhaafa laakiin shirki may ina lalaa yaqbalu shirka boqol goor hadduu cabto qofkaasi loo dhaafi ma saas ya akhara idin kulina qul waxaa tidhaahdaa man yunajiikum yaa idin badbaadinaya min dulumaati albardi banaanka mugdigiisa iyo dhibaatooyinkiisa waxa jinni ku jira waxa halaq waxa balaayo waxa shuhuub isdhexyaaca waxa ilaahay naga badbaaday koonkaa naga waxba kama ogin baabuurtan iyo waxaan ordaanba iska celilanaha iyo dadkan dagaaga oo dhibka badane waxaa kaloo qarsoon jinniga meela dawaafayo shuhubta lasoo ridayo waxaan waxba kama ogin ilaahana xafidayo waxba anagu kama ogin iyo walbaxri mugdiga baxriga hadday doontii nala ciirto iyo hawadan hadda daa'iraadka lagu doono maalintii ilaa kam inta haligi kara adduunka caalamka dhanba inta muqiimka iyo inta musaafiriinta ma kala yara hadda yacni inta joogta maalin walba london joogta inta kasii baxda ama usoo socota kama yara inta joogtoo degan dadka soo qaata waxaad daairad subax ka wajahaysaa daa'iraboradeeda bal aad ingiriiska keliya kasoo qaad meeshaan joog iyo waxaad daa'irad usoo kooreysanaysa adduunyada meel walba bal fiiri magaalo kastana waa saas wey waa dadkii waxay hawada inta dhulka ku nool hadda iyo inta hawada maanta ma arkaysaa jibaaxaysa waa kala barobar kama kala maya waxaas haddoo ama badda ama baxriga ama jawigaba hadda ilaahay subxaana watacaala yaa ku badbaadinay daa'iraadkan waa sii satalaad hadday isku dhacaan intee lagu arka raadaar iyo khuduud intaasoo fiid ku soco iyo intaas iyo laan ka qaadi waxaas waxay marmar ba is eegayaan wixii wax maanta ma arkaysa waa wax bini aadam ku socda yaa kuwada ilaahay halkaasaad maraysa waa safaraan ku jira deer waa isubtay laakiin maxaa ilaahun baa ku wada subxaana watacaala wax yar khalala markay dhacaan sida la isugu wareeraa iyo maanta ma arkaysa ishi sooga looga marigsiinaa iyo naxdinta keliya waad yaabaysa wax yar combyuterka wax yar ka khaldan haddii la yiraa dadka dhan waa naxay waramay bahasho dhexdan kula khariirantaa lawada dhexay allahu mustacaan tadwal iyo walbaxri badda iyo haddana hawada ku dar oo hadda aad sida hadda aan sheegnaba magaalo walba inta degan inta kasii socotay intuu soo socota waaba isku midba kalama yaro lain anjaytanaa ama lain anjaanaa ilaahay tadarucan adinkoo calaacalayo kor u qaylinayo ilaahow ilaahow dhahay wa khufyatan adinkoo hoos alla u barya qaa'iliin ayaa u qadaranoo qaa'iliina adinkoo dhahaya lain anjaynaa ilahay hadoon lain anjaanaa ilaahay hadoon nukri min haadii midaan musiibadan tan miya lanakuunanna min ashaakiriin kuwa shukriyaan ka mid noqonayna qul waxaa tiraa allaahu ilaahay baa yunjiiku minhaa cidi kaloo kori karta lama arko sanam iyo aabbo iyo hooyo iyo dowlad iyo waxba kuguma sallida markaas waxba kuma qabo kara iyo min kulli karbin mushkilo kalaba uma antum adinkuna tushrikuuna markaa ilaahay idin badbaadiyood barwaaqo u dhacdaan aadba ilaahay cid kalon waxba idiin qaban karin waqtiga dhibaata yaad la samaysaa dhinac kaloo laga tusa waxaa la yidhi waa dhinkan kufriga iyo edabdarada ku jireen ilaahay cuquubadiisa ma ka aamin noqoteen qul waxaa tirahda huwa alle alqaadiru kan awoodo wey calaa an yabcatha inuu soo bixiyo calaykum korkiina cadaaban cadaab oo min fawqikum korkiina ahaaday oo dabayl iyo maanta sawaaciq iyo xaasib iyo dhagax iyo qurura xisbadad iyo amdaar sidii maaragtay roob halaajiyo wax uun samada ka yimid oo la isku halaago ow min taxti arjulikum hoostiina cadaab idinkaga soo bixiyo dhulkoo laydinla gooyo iyo gariir iyo maanta ma arkaysa balaayo dhulka hoostiina ka timaado u idin yimaado waa labo ow yalbisakum ilaahay inuu idin dheeho oo idiin qaybiyo ma garata shiyacan koox koox ama qabyaalad ah ama axzaab ah iyo fi-aad maanta ma arkaysaa diiniyo guruubo ah oo isnacab oo islaynaysa ee qoocintuu nacayb idin dhex dhiqo wayudiiqa ou dhadhan siiyo alle bacdakum qaarkiin ba-sa bacdin qaar kale baadkiisa ilaa shar qof walba waa awooda ninka ugu xoog badan ha dadka uu daciifsan la diriraan waxunbay kaa qaadi karaa soma marka ummaddii hadday qayqaybsamaan oo kooxo ama qabyaalad u qaybsamaan ama maanta ma arkaysaa koox diimeed ay u qaybsamaan oo ahwaa kala duwan iyo fikir kala duwan iyo dhiiggii isxalaashanayo qolo walba qolada baabi-inayso yaa ka celinaa macanaa gaaladana ilaahay wuu ku sallidaa sidii nasaaradaba waaqraynaa baynahum alcadaawata walbaqdaa ilaahay uu yiri gaaladaba soo ugu sallida dadka ahludiinkaana hadday qalloocdaan bilaahay firqoo u sallidi karaa sida ummadda muslimiintaba ay maanta ma arkaysa u kala leexdeen ilaa waqti cahdigii nubuwada oo firaq iyo shiico iyo khawaarij iyo wax daran ay kasoo baxeen ee mu'miniintii madaxa isu geliyo ee weligood khawaarij dadka muslimiinta ay nagta ku haayeen waxay ikhtiyaal ku dilaan iyo waxay maanta ma arkaysa ay toos u dilaan waa wakti hore waktigay u tashadeen qaadada muslimiinta inay ka takhallusaan dad kale iska dhaaf waa ku yidhi hal mar cali iyo mucaawi iyo camr alcas aan dilno maxay u dilayaan diinaan u gargaarayna cali baaba kuwaa dileenba camr alcasna ilaahaa ka fakiyo nin khaarijat ibnu zayd oo waxaa la yidhi kunnin kunnin u dhigmo xagga jihaadka iyo geesinimada cajaa-iba way ka tuureen mucaawiyana way dhaawaceen ilaaha ka badbaadiyey soo ma wahaakadaa saasay wada marka waa shiicaasoo ummadda iskhilaafo oo magac diineed ummadda dhiigooda lagu xalaaleysanayo undur bal fiiri kayfa nusarifu laayaati aayaadkan siaan u sarfino u gegedino lacallahum waxay mudan yafqahuuna inay wax kasaan oy baadinimada kasoo noqdaan laakiin kama isa soo noqon arrintan marka saddexdan shay oo ilaahay uu ku hadiday ilaahay wuu yeeli karaa subxaana wa tacaala ama gaalada waa lagu khasfi karay ama muslimiinta laftooda hadday dembi ay sameeyaan waa lagu halaagi karaa laakiin waxaa dhacday aayaddan markii soo degtay nabiga inuu fahmay macnaheeda markaasuu labada hore oo ilaahay ka magan galay inaan maanta ma arkaysa la weydiinin tan saddexaad oo inaan shiic loo qaybinna waa uu weydiisay laakiin waa laga diiday markii laga diiday ou yiri labada hore waxaa ka dhib yar middaan dambe waa kana bukhaari xadiidka uu wariyey fii qowlihi tacaala qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaab min fowqikum qaala xadathana abu nucmaan xadathana xamaad bnu zayd can camr bni dinaar can jaabir bn cabdillaah lama nazalat hadihi alaaya markii soo degtay qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaab min fowqikum qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waxau hi acuudu biwejhika ilaah wejigaan kaa magan galay macnaa hanugu sallid waa midii hore haddana oo min taxti arjulikum hadda la jira markaasuu yidhi acuudu biwejhika ilaah waa kaa maangale inay taas ummadeena ku dhacdo qaala ow yalbisakum shiyacan waydiiqa bacdakum bacsa bacd inuu koox koox intuu idinka dhigo idinkala qaybiy adinku aada gam iska siisaan marka xadiid kalea loo imaan noo imaan doono taas marka waa laga diiday qaala rasuul llahi sal allau alay wasalam hada ahwan haadi ahwan ow aysar iyadaa maanta ma arkaysaa ka fudu xadiid kalena waxuu ahaa xadiid oo maanta ma arkaysaa oo wariyey imaam muslim oo wariyey isaguna nacam iyo imaam axmed ay wariyeen can caamir ibn sacd ibn abi waqaas can abih sacd bn abi waqaas qaala aqbalnaa maca rasuuli illahi sal alla alayh wasalam ayaan rasuulka ayaan soo qaabilnay soo aadnay oon la soconay xataa marar mararna calaa masjidi bani mucaawiya ilaa aan marka aan kusoo maroon ugu nimid masjid bani mucaawiya waa meel maaratay qolo masjid ku dhex yaala fa dakhala fa sallaa ragcatayni laba ragcoo tukaday fa sallaynaa maca waan la tukanay fa naajaa rabbahu dawiilan ilaahay oo cabbaar oo maaragtay oo la khidaabo oo alla bari ou sameeyey markuu salaamo noqsado wuxuu dhahay uma qaala waa la weydiiyey maanta waxaa la yidhi salaad dheer iyo allabari iyo tadaruc weynaa gashay maxaa dhacay qaala sa'altu rabbii halaathan saddexan alla weydiistay sa-altuhu anlaa yahlika ummatii bilgaraq inuusan maashood oo macnaa roob kor ka yimaado oo baabi'iyo uusan maaragtay ku baabi'in fa acdaaniha waa isiiyey wa sa-altuhu anlaa yahlika ummatii bisana inuusan abaar iyo aafaad samaawi riwaayad kalena inuusan cadow kale uusan ku baabi'in oo min oo gayrihim ah fa acdaaniha waa isiiyey wa sa-altu anlaa yajcala ba'san baynahum shadiidan famanacaniha taas marka uu ii diiday marka waa midda waaqicaa weeye hadda maanta dhacay hadda rasuulkan wuxuu noogu sheegayaa macnaa isjira waaye arrintan waa arro xag alle maqduur ka ah ee adinka marka asbaabteeda ha la imaaninoo iska jira oo dadka intay shiica u kala baxaan qof walba uu xamaamaysan yaho waa jihaaday asagoo ummadda allahu akbar intaasoo muslim oo laayay in axaadiista la fiirinayo mushkiladii waxaa weeye dadkan zamanka ah oo maaragtay iska saxwaadkan lagu sheeg sheego iska guluwiga badan axaadiidta fitanka iyo baabul imaara iyo waxaasoo dhan ma fiiriyaan xamaas uun magac jihaad keliya uun shuruurdiisa iyo fiqiga la aqooni ay fiirinayaan markaasay waxaasa la suula qaarkoodna haddee niyo xumaanba ku jirto shaqooyin kale ka wataano waa meel xoogaa laga baayac mushtaro maaragtay oo shaqooyinaa laga qabsada waxbaa laga shaqdaa meesha qof maaragtay xoolo ku raadsanaayo qof gabdho ku raadsanaayo qof madaxtinimo ku raadsanaayo waa uun sidii uu yidhi cali dhihi jiray kalimatu xaqin uriida biha albaadil dadna jahliyaa u geynaaya dadna meesha waa laga qaraabta waa laga ugaarsanaya meesha waxbaa ku jira meesha ma garan meesha waxbaa ku jira marka waxyaalahaasi marka ay ka daba ordaan fitankii iyo waxyaalahaas iyo fiqigii midna ma fiirina waxaa ila yaab badnaa intaan akrinayo masruuq miyuu ahaa tarjamadiisii oo nin adiga raggii taabiciintii waaweyneed ka mid ah ayaa waxaa la yidhi dagaalkii cali iyo mucaawiya kama uu qeybgelin markaasaa waxaa la yidhi maxaa uga qeybgeli weyse wuxuu yidhi bal ii warramow dhahay bal ka warrama adinkoo isu safan oo raba birta inaa istartaan laba kooxood oo muslimiina hadduu malag idin yimaado oo idin yiraahdo ilaahay subxaana wa tacaala raxiimun bicibaadi falaa taqtulu anfusakum islaanin hadduu yidhaahdo ma kala tegi lahayde haahay dheheen markuusu yidhi ilaahay wuxuu inuu yidhi qaala tacaala walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bihim raxiim wallaahi nazala bihaa malak sobilti markii waa qur-aan waa walam tunsakho dha lama kenin haddaad hadda malag haddii aad ka qaadan lahaydeen aayaddanba malagaa la soo degow dhahay mana la sakhayn meesha ku kala taga ha isdagaalama marka fiqhi waa kaas oo kale ma garati amaa fiqhu ladfaal waxaas yani fiqhi noqon maayo foolxumeedana waa la arg maanta waa kuwa iyaka iscaayayo oo midal baa kanu mujrimo ahaa shala markii la dhahayay maaragtay magacyaadka la dhabaxayay maanta waa kuwa hadda maanta ma arkaysa waxaan ilaahay looga jeedinba ceebtooda waa soo baxaan maalin waxaa dhacday nin ayaa guruubadana u tarwiijinayay waa maaragtay magacyaal kala baxbaxo oo markaasuu wuxuu yihi wallaahi bilaah sida xisbigaas loo jecelo dada tabeelihii oo ku yaalay hasha boodadeeda ku qortay kolaasi u jecelyihin wallaahi waxay ahayd sagaashanaadkii markay fitanka bilaabanaya maxaan idhi war ma kuu sheegahaan idhi haa waxaan idhi ilaahay iyo rasuulkiisa diintiisa ayaa dicaayad iyo in loo yeero dadka loogu yeero loo ammaano fiicana dhah ilaahay rasuulkiisa diintiisa magaca ana qofkii dadka u tarwiijiyo walla ceebaa u dambaysan aa wixii magac lala baxay s s aa ss dee ku dambaysa ma garati guruubadii kale xagee ku dambeeyeen sababtoo waxaan ilaahay darti aan loola jeedo qul haadihi sabiili adcuu ila llahi calaa basiir dadka ilaaha loogu yeera rasuulkiisaa loogu yeera diinta aakharo usuushaas ma ceebooda iyada ceebo ma taabato laakiin waxay kaloo guruuboo kala maarag marka dambe ceeb magacooda iyadoo laga yaqsanao sanka laga qabsanao adaa arki doona boqol magacaa soo baxday aawo lagu faanayo sababtoo ah magac ilaahay magac rasuulkiisa magac islaam midna ma ahayn been la dhoodhoobay ahayd soo maha ceebaa ka dambeysa laakiin haddaad ilaahay ugu yeertay rasuulkiisa cibaadada alle iyo daacada rasuulka diinta islaamka iyo aakharo usuushaa weligeed ceebo taaba mayso adiga adna ceebo kusoo gaarime ma garan nin oo dee shaafici cilmigiisa waa la yaqaan nin ka wari jiray arabiic binu salama la dhihi jiray ayaa kitaab arisaalo yidhaahdo hadda kutubta qayimka imaam shaafici oo qoray oo nin ka weynaa cabdiraxmaan mahdi la dhihi jiro muxadisiinta ragga u waaweyna shan iyo toban sano ka weyna ayaa ka codsaday waa aimat ljarxi watacdiil cabdiraxmaan mahdi macruufa waa ka codsaday uu soo qoray markaasuu uga duceyn jiray weliba iyo imaam axmed iyo shan boqoloo gooran akriyo markasta cilmigan ka siyaadsada sulaymaan marka waxaa raawiya kutub isagaa laga wariyo sanadka laga qaadan jiray wuxuu dhihi jiray risaalo waxaa sharaf ugu filan oo dhaha inuu shaafici qoray anna waxaa sharaf igu filan cilmigii shaafici dadka inaan gaarsiiyo soo maa marka hadda qofka waxaa sharaf ugu filan inuu ilaahay rasuulkiisa iyo aakharo diintiisa dadka u waco ugu yeero oo gaarsiiyo dadkana inay xaqa soo raacaana sharaf ugu filan amaa waxay kala miya s s t oo kale iyo magacyaalkii kale lala ba hadda aanan sheegayn wadaadu la baxeen markii dambena ceeb ku dambeeyey unbay maanta ma arkaysa ay noqonaysa ilaahay xaqan ugu toosiyo qul waxaa tidhahdaa huwa alqaadiru ilaahay kii awoodo weeye calaa an yabcatha inuu maanta ma arkaysaa soo bixiyo calaykum korkiina cadaaban cadaab oo min fowqin korkiina oo aafo samaawi idinku soo diro oo min taxti arjulikum ama hoostiinoo khasfi iyo dhul gariir iyo dhulkoo laidinla gooyo iyo balaayo maaragtay idinla timaado iyo surunaam iyo waxyaalaha hadda jiro ilaahi naga guriyo duufaanada iyo waxaas oo dhan ow amase yalbisakum idiin qaybiyo oo idinku dheeho shiyacan koox koox idiin qaybiyo idinku dheeho idin kala geeyo macnaa oo idinkoo idinku dheehanoo mutafariqiinoo guruubo kala duwan ah shiica waa jamcu shiicaho wayudiiqa marka ou dhadhansiiyo bacdukum ba-sa bacdin qaarba qaar kale kan dil nindoorka ka dil halaag bamba udhig qarxi balaayo laysku sameeyo undur bal fiiri kayfa nusarifu laayaati aayaadka saan u gedinayno lacalahum waxay mudan yihiin yafqahuuna inay maanta ma arkaysaa kasaan mudan yihiin haddaba hadday saas tahoo saas wax loo tusiiyey oo qur-aankii saas wax maanta ma arkaysa loo tusiiyey wakadaba bihi bihada alqur'aani waxaa beeniyey qowmuka qoomkaagaa beeniyey walxaal huwa alxaqu uuna xaq yahay isagoo xaqay beeniyey maxaa u qaba kartaa marka qul waxaa tiraahdaa lastu calaykum aniga korkiina ma ihiyo biwakiilin mid mas-uul idinka ah oo idin xifida oo aniga berri xumida inta ka xafida markaa la yidhaahdo maxay xumidaan u sameeyeen ma ihi camalkiina aniga mas-uulka ah anaga maanta ma arkaysaa risaalada waa idin soo gaarsiiye adinku haddaad ishalaagtaan adinka un waa ma garan qul waxaa tirahdaa lastu calaykum ihi biwakiil mid wakiilka a ma ihi likulli naba-in khabar kasta iyo arrin kasta oo weyn mustaqarun meel ay ku sugnaato iyo makaano sugnaashay leedahay hadalkan waxyigaana waa hadal weyn waa ilaahay waxaan kuu goodiyey cadaab ama adduunyo ama aakhiro waana sugnaanaysaa waqtigeedii iyo makaankeediiba waa la gaaraya wa sawfa taclamuuna waanad garan doontaa walidaalika cuquubadii adduunyada waa ay arkeen hadda beder midii lagu dhigay reer quraysh waata madaxdoodii dhammaa iyo raggoodii sanaadiid odayaalkoodii iyo maqaawiirtoodii iyo raggii ay ku tiirsanaayeen ayaa toddobaatana dhulka la dhigay dhegta dhiigga loo daray toddobaatana la qafaashay maalintaa qiiqdii ka yeertay say maalin walba aarsada uga sii daraayeen ilaa fatxu markay ku gaaro uxuday aarsa maageen waxba ma gaarin axsaabay maagan isoo hafleeya haddana ilaah baaba jebiyeba oo dabaysha ilaahay ku sallida sulxulxudeybiyay maagan is-hortaaga nabigu waa uu la heshiiyey heshiiskiiaba wuxuu u noqdaba guul oo nabiga caleyh isalaatu salaam markaa sanadkii lixaaday ahayd jeeshkiisa kun iyo afar boqol oo ahaa toban sanaa la ballamay laba sano kabacdii ballankii ay buriyeen labadii sanaa dadkii ka faa'iideystay nin walbaa la isu socdo dacwadii aa la dhegaystay raggii ugu waaweynaa khaalid bin waliid iyo qaadadiiyaa markaa soo islaamay maalintii maka lagu diilaa sanadkii sideedaad toban kunoo wata nabiga caleyhi isalaatu salaam nasriga balfiir markii dambana maka waatii laga adkaaday oo beytkii xasaan oo ku dhaco oo yiri cadibnaa khaylanaa in lam tarawha tuhiiru naqca mawciduha kadaa-u yubaari acinata muscidaatin calaa aktaafiha alasalu dimaa-u tadalujiyaaduna mutalaimatin tulaimuhuna mutamadiraatin tuladimuhuna bilkhumri nisaa fardaheennaba aan weynoo yiri haddaanan arkinoo yiri iyagoo boorka maka kicinayo kudo kasoo gelay ee korka ay saareen rag warma dhiig u ooman wata waran asaga dhan oomano wax shib lasii dhiig la dara rabo ma garata tadalujiyaadunaa mutamadiraat ee markaa fardahenu ay saa usii degdegayaano buurta ay soo fiulayaan rag difaaca markii laa waayo tuladimuhuna bilkhumri nisaa ee gabdhaha ay ku caawinayaan maanta ma arkaysaa fasalootikooda iyo gambadooda sidii baa dhacday meesha inta fardihii laga soo geliyey oo meel xaggii xagga ay kala galeen a wax caabiyal waay gabdhuhu ay maanta ma arkaysaa ay gambadoodii maageen ku caawiya ma rag farda wataa gabdha caawi karaan marka soo maaha tii ka dhacdayba saasay marka dambe ay ku aakhirteen aakhirana hadda cadaabkii u dambeey markii maalintii beder lagu dilay nabigu calayhi salaatu waa kii yiri annaga ilaahay wuxuu noogu yabahay waa helnee fahal wajadtum maa wacada rabbikum xaqa layii maxaa kala hadlaysa kuwa wixii lan ku yabaha ma heshaa naartiga soo yiri waa imaqlayan laakiin ma radi karaan o dha macnaa waa xaalad xaasa khaaso mootid wax u maqlaan laakiin xaaladaas ilaaha maqashiiyey ma garan marka arrintii marka waa ay sugnaatay likulli naba-in khabar kastoo muhiim ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa yidhaahdaano xaqa ma garata mustaqarun wakti uu sugnaanayo oo dhacayo xaqiiqadiisa ou dhacayo ay leeyihiin wasoofa taclamuuna waadna arki doontaan haddii adduunyadiina guuldaraa ku dhacday aakharna kuwii gaalo ku dhintay cadaabkii waa ka waraamin abujahl iyo asxaabtiisa walciyaadu billah wakadaba way beeneen bihi bilqur'aani qowmuka ayaa beenay walxaal huwa alxaqu uu yahay qul waxaa tirahdaa lastu calaykum anigu ma ihi biwakiil mid wakiil idinka ah oo idin xafido idin alaaliye ma ahan ilaaha camalkiina idinku xisaabinayo aniga dacwadaan idin gaarsiiyo beri baan idinkaa shuqul inkumali ama rumeeya ama iska dhaafi likulli naba-in ilaahay waxuu sheegay dadkan haddii ay rumeyn waayaan in la cadaabayo adduunya aakharaba soo maaha khabarka allana meel cidlaa ma dhacaayo weye been ma noqonayo likulli naba-in khabar kasta oo xaqaho weyn oo alla xaggiisa ka yin mustaqarun sugnaasho ule wakti uu sugnaanay iyo meel uu ku sugnaayo le waa dhacday waa dhacdo run a wey wasoofa taclamuuna waad ogaa doontaa haddaba gaalada caadadeeda waxaa kamid a inay qur-aanka ay ku jeesjeesaan oo qur-aanka ay xume ay ku sheegaan ayaga iyo munaafiqiintii wax xun oo dhan marka mu'miniinta laga reebaa waxaa leeyahay ha ag fadhiisanina intay diinta ku jeesjeesayaan wa idaa ra-ayta haddaad aragtid alladiina kuwii yakhuuduuna dhex dabaalanaya fii aayaatina aayaadkeen ay bilistihzaa wasukriya watakdiib jees-jees iyo maaragtay beenin iyo ku qosol ku dhex dabaalanaya facrid canhum ka jeeso oo macnaa isaga dhaqaaq xataa yakhuuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiidin hayri sheeko kale intayba sheekadaas ku jiraan haba la fadhiisananle taasina marka qof meel walba oo aayaadka ilaahay loogu jeesjeesaba inaad ka dhaqaaqo walow xataa mid muslim sheeganayo munaafiqa oo ay dhoolajiyaad balaayo oo gaalada ay kasoo buuxiyeen ku jirta ee diinta furuucdeedii usuusheeda ku jeesjeesa haddaad aragti haddaad ka nahyi kartidna ka nahya soo maha hade imaamkii xooglan isagaaba edbinayo ushii sabiiq lagu garaaca lagu garaaca adoo imaam xoogla uu joogo oo dowlad diini ay jirto haddii kale miya oodan tabar u haynin ka dhaqaaq tabar ahaynta lagawada markaas waa feeri karaa lagama wada fitno kalaa ka imaanayso laakiin haddaadan xaakim aadan ahayn ma garatay oo adiga xaakim aadan ahayn hadhow isfeerfeer un ay tahay feerfeer waa maafi mushkil ila hadhow beri lagu feeraya adiga ka fogaaw meesha iskaga kac soo maha wa imaa yunsiyanaka shaydaano shaydaan haddou ku ilowsiiyo oo meesheed xoogaa adigoo sii fadhiyaad aragto qur-aanka dhex dabaalanayo shayddaanaa ku ilowsa inaad ka kacdi falaa taqcud ha sii fadhinin bacda dikraa xusuusta ka bacdi markaad sii aada sii xasuusatid maca alqowmi aldaalimiina qoomkan daalimiinta oo diinta ku jeesjeesaya agtooda ka kac waa ilooda waxay aragtay adigoo un qaflo ku jiro cunto iska cunaayo oo mis maaragtay mid shaydaan oo diinta ku jeesjeesayaad aragta meesha adoo cuntaha iska dhexe aragtay iyadoo la dabaalanayaba balaayadii ma garan haddaad hadda u nasaaxay kartood reebi kartodna reeb haddii kalena ayse waxba kaa qaadanayninna oo meel maanta ma arkaysaa gaalada iyo xorriyaad been ay ku xoog badan tahay adigu isaga tago markaas naftaada badbaada ilaa cahdigan makiyow aha ama hadda cahdigii madaniha oo diintu ay xoog leedahay lama ogola in diintaba lagu jeesjeesoo nabiga la caayo ninka nabiga caayo waaba dilba asaga sharciga islaamka dowladda islaamka dhexdeeda soo maha laakiin meel dowlad gaalaa joogto oo kufriga uu muclin ka yahy haddaad tira waxaan ku dilaa waa qalad taas taas waa qalad wey laakiin dowlad muslima haddaad joogto dowlad sharciga ooga ay tahay ninka imaamkaasa wax ka qabanaya sababtoo xuduudda waxaa iska leh ninka xaakimka haddii qof walba afraadda loo daayo fitnaa dhacaysa marka falaa taqcud ha fadhiisanin maaragtay maca alqowmi aldaalimiina kuwa daalimiinta macigooda wamaa cala aladiina kuwii korkoodana ma ahaanin yattaquuna ilaahay ka baqaayo oon iyagu diinta ilaahay ku jeesjeesaynin min xisaabihim kuwaas diinta ku jeesjeesaya xisaabtooda min shay waxba kama saaran walaakin dikraa ma garata yacni walaakin yani nudakiruhu waxaan xasuusinayna maanta ma arkaysa inay meesha ka istaagaan ma garatay ay nudakiruhum bilqiyaam waxaan xusuusinaynaa inay meesha ay ka dhaqaaqa oo dhaqaaqa laba maslaxa waa ku jirtaa waa midoo adiga inaad qofkan jees jeeskan aada maqlin waa ku jirta waxaa kaloo ku jira qofkan oo iswaaweynaysiinaya agtiisaba haddii laga kaco waa isku shiiqaya wuxuu leeyahay hadduu cof caqli leeyahay alla le hebel iyo hebel hadday fadhiga kaa kaceen meesha waxaa weeye waa nin xun baa ta daliil ou noqonayaa marka marka taa waxaa dhici karta weliba haddii hadal loogu daro la yihahdo niyo waxaan laa-iq kuu ahana joojiyo macruufka la faron waaba kasii daro laakiin maxaa la rabaa haddii xataa uusan nin macruuf uusan qaadanino badiya uu yahay kicitaankaas la gacay waa ey agtiisa laga kaco kaloo noqonaya haras soomaali sooma dhihi jiri qashinkiisa nin laga kacay marka nin fadhigi looga kacay ama weelkii looga kacay muxuu dareemayaa cuqdow dareemaya marka waxaa la rabaa in la tusiiyo ficilkiisa inuusan sawaab ahayn nacam qiraa'o kale waxay leedahay walaakin dikra macnaa ay maanta ma arkaysa amarnaahum waan farnay maanta ma arkaysa dikra inay dadkaas kale ay waaniyaan ay wax u sheegaan lacallahum yattaquun laakiin sida ibnu kathiir oo xoogaa oo maanta ma arkaysa uu ku tawjiihiyey ayaa aada iyo aada maanta ma arkaysa ayaa cajiib badan oo wuxuu yidhi maa calayka an yakuuduu fii aayaati illaahi idaa facalta dalik ee idaa tajanabtahum haddii aada ka dheeraato wa cararta canhum macaana haddaad ka dheeraato ma garat walaakin amarnaakum bilicraadi canhum walaakin dikra ay walaakin amarnaakum waxaan idin farnay bilicraadi canhum inaad ka jeesaan xiina idin tadkiiran lahum ayadoo la xasuusinayo camaa hum fiihi wax ay ku dhex jiraan oo macnaha waxaa weeye nin qalad sameeyey inuu yahay inaad dareensiiso lacallahum yattaquuna daalika inay ka dhowrsaan walaa yacuuduuna iley marka laba maslaxaa ku jirta ka dhaqaaqa adigiina inaad ka badbaado qur-aankan aada ku jeesjeesayso qofkiina aada dareensiiso inuu yahay qof fadhi looga kacay oo aada iyo aada maanta ma arkaysa u qiima leey nacam wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin yattaquuna ilaahay ka baqaya min xisaabihim kuwa qur-aanka ku jeesjeesaya min shay walaakin dikra ay walaakin amarnaahum waan farnay oo inay maanta ma arkaysa ay ka istaagaan waan farnay bilicraadi canhum inay kuwa ay ka jeesaan oo ay ka dhaqaaqaan dikraa liajli dikraa waanin ayaga la waaninayo lacallahum waxay mooyihin markii laga dhaqaaqo ay arkaan inay dad liita ay yihiin yattaquuna inay dhoorsadaan saa haddii ay tahay wadarilladiina kuwii isaga tag gaalada ah oon qiimaa lahayn alladiina kuwaasoo ittakhaduu ka samaystay diinahum diintooda laciban cayaar cayaar iyo walahwa wax lahwiyo lagu mashquulo oo waqarathum alxayaatu dunya nolosha adduunyada ay kedisay adduunyaday ku mashquulsan yihiin garaad iyo wax ma laha wadakir bihi bilqur-aani qur-aankana ku waali an tubsala allah tubsala inaan la dhiibin oon la xabisin nafsu naf bimaa kasaad waxay kasbatay aan lagu xabisin oo jahanamo aan lagu xabisin laysa lahaa xaal aysan ugu sugnaanin min duuni illaahi ilaahay sokodiisa weliyun mid u gurmada oo ilaahay agtiisa wax uga tara oo ka celi kara alla aysan jirin walaa shafiicun ku usoo ergeyn aysan jirin wa in tacdil hadday isku furato kulla cadlin furasho oo wax alla waxay adduunyadaas isku furato laa yuukhad minhaa lagama qaadanayo si cadaabka looga xoreeyo ulaa-ika kuwaasi alladiina kuwaay ubsiluu la xabisay oo khayrka lagu hoojiyey bimaa kasabo waxay kasbadeen oo xumida dartooda lahum waxay leeyihiin sharaabun cabitaan oo min xamiimin biyo kul iyo caruna iyo wacadaabun cadaabo aliimun oo kor ka gubo kor iyo hoos oo laga gubaya bimaa kaanuu yakfuruuna kufrintooda dartood aayaddan runtii waa aayad xanuun badan ilahan ka magangalna cadaabkaas dadkaa loo digaya waxaasaa idinku soo socdaa laleey marka waxaa leeyahy dadka hadday xaq ay qaado waayaan oo jiddiye iyo dhabnimo laga waayo dad noloshoodaba cayaar cayaar iyo lahwi iyo ku nool ay yihiin waxaa la leeyahay isaga tag adug laakiin qur-aanka ugu dig oo intaa naftooda jahanamo lagu xabisin oon khayrka laga hoojin dignin a uga dugaysi saa uga dig soo maha haddii kaloo ay saas ay sameyn waayaan waxaa dhacaysa in naftooda jahanamo lagu xabiso oo khayrkii iyo hawaabtii laga joojiyo maalintaasna wax u shafeecayo iyo weli alla wax uga qaba kara aysan jirin hadday xoolo kasta la yimaadaan ay dhahaan cadaabkan isaga furanaynaan furasho maanta ma arkaysa aysan jirin taas waxaa leey wadigaa leeya marka aayaddan tafsiir badan ma u baahna bimujaradi qof iimaan leh aayaddaa inuu fiiriyo keliya daahirkeeda ayaa ku filan qofkii iimaan leh oo ka digtoonaada bal u fiirsada laqbeeda keliya idinku filan ilaahna waa anfaco kuwii ku digtoonaad allah naga yiri wadari udig wadari aladiina kuwii isaga tag macnaha qiimeyni warkood wax ka soo qaadi aladiina kuwaasoo ittakhaduu ka samaysay diinahum laxiban ciyaar iyo walahw wax maanta ma arkaysa baashaal ah lacibkuna waa ciyaarta lahawguna ciyaarta caruurteedka w lahawguna waa ciyaar waayeeleedka waxba aan lahaynoo turbka iyo waxyaalahaas lamid ow waqaratu maxaa kuysa alxayaatudunya nolosha addunya adduunyadan maan wax kaloo u muuqda lama arko adduunyadan xuntaa oo qofku waqti walba uu ka tegi karo ayay mashquulkiin aakhare maba u jeedaan wadakir bihi bilqur-aani qur-aanka kuwaan maxaa laga baqayaa makhaafata an tubsala in la xabiso nafsu naf bimaa kasab marka tubsala macnaha waxaa weeye tuslam wa tuxbas in la xabiso ama tuftadaxa la faleexeeyo ama tuxrama in la hoojiyo macnaha waxaa weeye in inta la fadeexeeyo oo cadaab lagu xabiso oo ajarkiina laga hoojiyo intaasoo macnaha ku jira fadeexa waa ku dhaca qofka mujrimka gaalka jahanamana waa lagu xabisayaa khayrkii iyo hawaabtii jannadana waa laga hoojinaya wadakir bihi bilqur-aan an tubsala ama khaafata an tubsala ama allaa tubsala inaan la xabisin oon la fadeexayn oon ajar laga hoojin nafsu naf bimaa kasabad waxay kasabatay laysa lahaa xaal aysan u sugnaan markii qiyaamo tagto min duunillahi ilaahay keyrkiis weliyun mid wax u naasiro u gargaaro oo ilaahay ka dhiciya male walaa shafiicun alla wax ugu soo orgeeyana ilaa ilaahay idan la-aan looma soo orgeyn karna ma jiro midda kale hadday tiraado waxbaan isku furanaya wain tacdil hadday isku furato kulla cadlin wax kastoo furasho ah laa yuukhad minhaa lagama qaadanayo ulaa-ika kuwa saasku xaalkoodu noqdana alladiina ku ay ubsiluu khayrka laga hoojiyey iyo thawaabta oo jahanamo lagu xabisay oo la ceebeeyey intaas macnaha ay xambaarsanta bimaa kasaba waxay kasabadeen lahum sharaabun sharaab bay leeyihin oo min xamiim xamiim ah iyo wa cadaabun aliimun cadaab adag bimaa kaanuu ahaashadooda yakfuruuna ay ku kufriyaan aayaddan qul an adco aan kusoo khatimayna aayaddan waxay kusoo degtay gaaladii markii mu'miniintii ay rumeeyeen ayay mu'miniintii ayay shukaaminayaan oo waxay ku shukaaminayaan gaalnimada inay usoo noqdaan nasoo raaca nebi maxamed ka soo hara diintan beeniya waxaasay leeyi markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala qofka murtadka ah oo diintiisa ka noqda ayuu mahmaha u sameeyey mahmaha aada u cajiib leh oo maxsuusa oo qof walbaba garo karo ayaddaa nooga balbal fiiri marka mu'miniintaa loo naqinay iyo nabiga qul waxaa tiraahda adiga mu'miniinta markay gaaladu kufri in kugu yeelaan anadcuu ma baryayna oo macaabudayna waaba la yaabay min duunillahi ilaahi keyrkiis maa laa yanfacunaa wax aan anfacayninoo dhagaxa in cabadnaahum haddaan caabudno walaa yadurunaa aana dhibaynin in lam nacbudhum haddaanaad caabudin oo markaas wanuraduma waxaa naloo celinayaa calaa acqaabinaa cirbaheenii oo gaalnimadii maan ku laabanayno anagoon islaamnimadii aanan kaka gungaarin oo hawaabtii aan helin waxau dhaha ibnu jariir wanuraddu calaa caqaabina ay fa narjicu ilaa adbaarinaa fa narjicu alqahqara madidibaan u laabanayna khalfana gabaasheena lam nadhar bixaajatina anagoon qasadkeenii muraadkeenii gaarin carabtu waxau dhaha qof walboo wax raadiyey isagoon dantiisii soo qunsan markii uu soo qaaro uu soo noqdo ayaa la yidhaahdaa rudda calaa caqibeyhi gadaal gadaal usoo noqo waa dadka doqomada oo kale qofaa mathalan shaqow raadsanaya hawlow raadsanaya isagoon wixii kusoo dhibtin oo ka gungaarin oo hooyadiis kusoo carara nin dhallinyarada la rabay inuu maaragtay birjiex noqdo oo wax soo tabcado waalidka u shaqeeyo isagoon xataa noloshii si fiican u jarribinba oo meel cilaa kasoo noqonay soo maaha oo wax danho iyo maqsuuda aan maanta ma arkaysa soon gaarin meesha raggii faciisaana ay meel fiican ay gaareen soo maaha kaasoo kale waxaa la yidhahdaa rudda calaa caqibeyhi ciribtiisoo kusoo noqon macnaa waxay islaamnimada markaa islaamtid danaad leeda ilaahay riladiisa iyo jannadiyaad aada u socotaa riladiiyo jannadana goormaa la gaara markaa islaamnimada ku dhimatay aakharo tagtid cabaar barkaad caabudid diintii haddii aad ka noqotid dee waxaad la mid tahay nin soo shaqo tegayo nolol raadis ahaayo isagoon dantiisii ay u dhowdaha u muuqato oona gaarin hooyo inta yidhi ciyaal maamaahoo dib u noqdaa la mid tahay soo maaha oon dantiisii gaarin soo maaha waa mithaal la fahmi kara soo maaha marka dantaadii maba aada gaarinba dantaadi adigoon gaarin see usoo noqonaysaa dib ugu soo noqonaysaa hore u socee maqsuudkaaga gaar jannada iyo ridada ilaahay haye markaas maxaan la mid noqonaynaa kaladii miyaan la mid noqonaynaa istahwatu shayaadiinu shaydaantu ay duufsatay oy waashay fil ardi dhulka ay ku waashay xayraana isagoo wareersan oo jihadii waa nin dad musaafiriina la socday ninkii dadka soo ula socdo u qamanaa ciddii loogu socdoo dhabihii toobiyaha loo socday unbaa jinniyaa waalay balaayo jinniyaa isu caddaysay markaasay qowlaamo iyo meelo tustoo intay isagii dhammaa qamaadisay oo waxay u qaatay dariiqa loocan oo dee bari ujeedaay koonfuraana loo socdaa inuu ciddii geynayo isagii waa qamaasiya waa nin waalan waay jaaha dhan baa ka wareeray shayaadiina maanta ma arkaysa balaayo u seenyaalaynayso waa nin qalbigii laga xaday way dadkii la socda waxay leeyiin war heedha kaalena soo raaca gurigii anagaa u socona waa tanaa qaafiladii war hebel iyo hebel hebel oo taqaanid maa been kuu sheegaayo kaala aan cid galna isaguna marree waddo cadoo qardajo halkaas afka saaro waa nin waalanba oo itijaahay ka dhimo shaydaan ay ku cayaarayso hadba seenyaalo cad iyo nal cagaara ayay maanta ma arkaysa u shidaayaan lahu wuxuu leeyahay asxaabun asxaab oo dadkii la socdo rafaqadii la yaqaanay ah yadcuunahu u yeeray ilalhudaa hanuunka iyo jidkii toosanaayo cidda lagu gelaayo maxay leedahay iitina war noo ima ma garata hoo ha wareerin isaguna ma yeelaanaya waxau jibaaxayaa baddaasuu jibaaxayaa marka saasuu la mid yahay saa marka xaaladaas oo kale nin waalan oo rufaqadiisii la socda oo ciddii iyo dhabbihii oo muuqdo ee halkaa shaydaan intuu wareeriya jahada iyo qowlaamo iyo maaragtay meel daran afka saaraayo maanta ma arkaysa oo kale ma noqonayo ee qul waxaa tidhaahdaa ina ina alhudaa hanuunku ina hudallaahi hanuunka alle huwa alhudaa isagaa hanuun ah ma garat wa umirnaa waxaana la faray linuslima inaan hogaansano lirabbi alcaalamiin caalamiinta macnaha waxaa weeye dadka mu'miniinta ee nabi maxamed rumeeyey iyo ilaahood rumeeyey nabiga rumeeyey nabiga raacsan waa dad hanuunsan oo jidkii tooska ahaa oo ridlada ilaahay iyo jannadii ku geynayay asxaabtii wanaagsanood ee khiyaartaah bal nin nebi maxamed calayhi salaat abubakar iyo cumar iyo maanta ma arkaysaa cashar mubashiriin iyo sacad binu mucaad iyo la socda iyo mucaad binu jabal iyo xagow gaala abujahl iyo cabdullaahi bnu ubey iyo jinijaan muxuu ka daba doonaa soo maa marka ninkaas haddaan saas ka noqono diinta waxaa lamid noqonaynaa dadka maqaawiirta akhyaarta oo dariiq fiican ku socda nin inta waashay halkaa dariiq qardajeexa qaado shayaadiin ay u gacan haatiyeen ee qowlaamo iyo meelo maanta ma arkaysa baas ee ku dhintay taas camalalamin ilaa ninkii rasuulka calay sl raadkiisa diida jahanamo ku dhimanaa soomaa marka waxaa la yidhi xaaladaas yani hada almithaal min arwaci alamhilati fi lqur-aan meel laga helaayana lama arko macnaha macnaha islaamka wanaagiisa waxaa lagu shabahay qof dariiq toosan oo ku cidgelinayo ku socod gaalnimada iyo riddadana maxaa lagu masalay qof jaah wareersan oo gebi dhaclaynayo oo qowlaan ka dhacayo aan laqbaha kusoo celinayo qul waxaa tiraahdaa an adcuu miyaan caabudaynaa min duuni illahi ilaahay keyrkiisa maa laa yanfacunaa waxaan anfacayn in acbadnaa walaa yadurunaa aana dhibaynin in lam nacbud oo markaan ridowno markaa miyaan ridoobaynaa marko oo mintaan asnaam caabudno miyaan ridoobayna wanuraddi miyaan nala celinaya calaa caqaabina gadaasheenni annagoon danteennii gaarin bacda id hadaana allahu ilaahay markuu la hadliyey kaladii miyaan noqonaynaa maya istahwatu shayaadiinu shaydaan ay wereerisay fil ard xayraana xaaloyo kii wareersan lahu wuxuu leey asxaabun asxaabu yadcuuna ugu yeeray ila lhudaa hunuun oo maxay leeyihiin yaquuluuna iitina war noo kaalay jidkii wanaagsan annaga hayne qul waxaa tirahdaa ina alhudaa hanuunka ilaahay ho lhudaa ah wa umirna anaga waxaa la faray linuslima inaan hogaansano lirabbi alcaalamiin iyo wa an aqimu salaa halkaasuu noo joogo allahu aclam sal alla alay